ururka horumarinta dhalinyarada ee raasumaal oo kamid ururada u dhaqdhaqaaqa horumarka gobolka hiiraan ayaa dhagax dhigay aargada degmada farlibaax oo dhismaheeda dhowaan bilaaban doono ujeedka dhalinyarada ka leeyihiin hirgelinta aargada degmada farlibaax ayaa ah in degmada yeelato goob taariikhi ah kana qayb qaadan karto bilicda degmada farlibaax gudoomiyaha ururka horumarinta dhalinyarada ee raasumaal jaamac cabdi nuurow iyo duqa degmada farlibaax cali mahad ayaa si wada jira uga waramaya dhagaxdhigga aargada degmada farlibaax waxauu ilaahay noo suurtageliyey inaan dhagax dhigno taallada degmada farlibaax waxaa taallada dhagaxdhiggeeda nagala qayb qaatay dhammaan maamulka degmada farlibaax iyo ururka dhallinyarada degmada farlibaax iyo dhammaan bulshada degmada farlibaax waxaan halkaan baaq ugu dirayaa inay ka soo qayb qaataan dhismaha taallada degmada farlibaax awalan waxaan halkaan ku soo dhowaynayaa dhallinyarada degmada baladweyne nooga timid iyo midda degmada firlibaax ee maanta dhagax dhigay taallada firlibaax ee looga talagalay degmada waxaan in badan aan ugu mahad celinayaa anigoo ah ka tirsan maamulka degmada firlibaax runtii shaqada ay hayaan waa shaqo aad u muhiim ah waa shaqo wanaagsan waa shaqo wax ku oolla bilicda soo celinta degmada inay ka qayb qaataan waxaa kaloon baaq u dirayaa dhallinyarada qurba joogta ah ee u dhashay degmada firlibaax inay ka qayb qaataan si dhiirin ay u soo dhoweeyaan hadduu ilaa yidhaahda dadka oo walaalahooda ee dhallinyarada soo xilqaanta maanta timid ee degmada firlibaax ee safar ka dheer soo gashay inay arkaanoo hadduu alled maayo hadduu ilaa yidhahda ayagana mid aa mid lamid ah sii laba jabaaraan hadduu ilaa waxaan ku soo dhoweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba annagana ka maamul ahaan hadduu ilaa yidhahda waa garab taagannahay waan u hiilinaynaa shaqada allaala shaqada ay u baahan yihiin hadduu alledma oo annaga xaggeenna ahna waan u fududayn doonaa hadduu alledma ururka horumarinta dhalinyarada ee raasumaal ayaa wado dadaalla ay ku horumarinayaan degmada farlibaax